أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا وإن يكن منكم مئة يغلبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين وإن يكن منكم ألف يغل- يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصxaabihi أجمعين أma bعdu waxaan ku dhex jirnay tafsiru suuraة الأنfaal casharkeenna wuxuu ka bilaabmaya caawa aayadda lixdan iyo shanaad ee suura suuradda ka mid ah qaala tacaalى alla wuxuu yihi yaa أyuha hooy annabiyu nebiyow xarid boori almu'miniina mu'miniinta ku boori cala alqitaali dagaalka in yakun haddii oy haddii la helo minkum xaal ay idinka idinka mid yihiin cishruuna labaatan haddii la helo labaatanka oo saabiruuna kuwa sabraaya ah yaqlibuu ka adkaadeen oo way ka adkaanayaan mi-atayni laba boqol bay ka adkaanayaan oo min alkufaari ah wain yakun haddii la helo minkum xaal ay idinka idinka mid yihiin mi-atun boqol yaqlibuu adkaadeen oo way adkaanayaan alfan kun ayay ka qaalib noqonayaan oy ka adkaanayaan kunka oo min aladiina kuwii ka mid ah kafaruu kufriyey biannahum bisababi annahum waxayna uga adkaanayaan iyagu kuwa gaalada qowmun qolo inay yihiin qolada oo laa yafqahuuna aan fahmaynin aan waxba fahmaynin al-aana hadda khafafa allaahu alla waa fududeeyey waa fududeeyey cankum xaggiinuu ka fududeeyey wa calima alla wuxuu ogaay anna fiikum idinka dhexdiina dacfan inuu ahaanayo taagdarri fain yakun haddii ou haddii la helo minkum xaal ay idinka idinka mid yihiin mi-atun boqol boqolka oo saabiratun kuwa sabraaya ah yaqlibuu ka adkaadeen oo ka qaalib noqdeen mi-atayni laba boqol wa in yakun haddii la helo minkum xaal ay idinka idinka mid yihiin alfun kun yaqlibuu ka adkaadeen oo way ka adkaanayaan alfayni laba kun biidnillaahi bay uga adkaanayaan ilaahay idinkiisa wallaahu allana maca asaabiriina kuwa sabro macooda ayuu ahaaday labadan aayadood allah subxaanahu watacaala wuxuu uga hadlayaa si guud nabiga sala allahu calayhi wasalam mu'miniinta inuu ku booriyo dagaalka waayo dagaalka dhibna waa ku jiraa dheefna waa ku jirtaa maslaxadiisa iyo dheefta ku jirta marka uu xaq yahay ayaana badan oo dacwadii maslaxay u tahay oo diintu meelo badan bay gaaraysaa dhinac kale xawsatulmuslimiin muslimiinta waxay haystaan iyo dhulkooda iyo yacnii dadka muslimiinta iyo in diinkooda laga fidneeyo ma dhacayso oo gaaladii marka inay ku qasabto gaalaysiin iyo fidno ay diinkii uga samayso iyo ma imaanayso ma dhacayso waxyaabaha faraha badan ayuu marka mas dhaqaale iyo iyo yacnii jihaadkii wuxuu u keenayaa mu'miniintii cizi iyo sharaf maal iyo dhaqaale dad badanna way kusoo islaamayaan oo xadiidkii nebiga sala allahu calayhi wasalam ummaddan ummaddan uu ku ammaanayay waxaa ku jirtay in ummaddaani ay jannada soo gelinayaan dadka iyagoo silsilado ku xiran marka dad badan oo iyagoo silsilado lagu soo xiray lasoo qafaalay maxaabiis noqday markay u suuro gashay inay arke maqlaan oy fahmaan diintii ilaahay oo ay markaa garteen iyo habdhaqanka muslimiinta ay wax badan ka arkeen way iska way islaameen ayaga iyo dadkii ay dhaleen qaarkoodna hogaamiyaalay muslimiinta u noqdeen iyo dad diinka looga daydo xagga imaamnimada cilmiga ama xagga kaleba dhinacyadaas oo dhan marka maadaama fawaa-idda ay ku jirtaa sidaa loo leeyahay eeqolo walbaana uun mabda-eeda iyo waxa ay wadato in lagu dagaalamo ay difaacdo meel walba gaarsiiso qiyamkeeda oo iyo akhlaaqiyaadkeeda meel walba oo yaallo waa rabaan ama ha u xumaato ama ha u samaato marka wax maahan marka ishkaalka ah diin dagaal dad ku boorinayso hala dagaalamo dhahayso maxay tahay ishkaalkaasi marka ma imaan karo haddii aada macaanidan iyo sidaan aada fahamsan tahay waayo kuwa ayaga lafko laftooda ishkaalkaas ku keenayo oo dhahayo diimaha annaga waxaan ku nacnay dagaal iyo waxbay sheegayaan kuwa dhahayo iyaga laftooda mabaadi'dooda xoogay ku fuliyaan oo haddii sida ay rabaanee fudud ay u waayaan xabad iyo xoog iyo ciidan ayay u samaysteen dalna ciidan la-aan ma aha ciidankuna waxa loo abaabulo ama loo tababaro ama loo tayeeyo waxay tahay uun ciidankaas inuu mabaadi' difaaco mabaadi'na faafiyo labadaas waa waana dalabka jihaadka dalabka iyo meeshuu muslimiinta u joogo jihaadu dalab iyo jihaadu dafci labadaasna marka qur-aankii iyo sunnadii nebiga way ku sugan tahay marka xadgudub iyo ku xadgudub cid kale iyo in loo arka ma aha waayo muslimiinta siyaasada ilaahay u jideeyey oo dagaalka ku saabsan siyaasad maahan xadgudub oo ku jira ma aha sida la ogsoon yahay ayb markaasaa alla wuxuu leeyahay aayadda marka qeybta hore intaas saasay tilmaamaysaa qeybta dambena waxay tilmaamaysaa marka dagaalka lagu jiro oo dadka muslimiinta ay ku jiraan habaadka iyo sugnaanshaha ayaa laga rabaa inay sugnaadaan oo ay la sabartamaan cadowga habaadkaas iyo sugnaanshada ku waajibay ee shardigiisu waa maxay shardu wujuubihi muxuu noqonayaana aaya aayadda labada aayadan hore qeybteeda dambe iyo midda hore iyo midda dambe labadaba marka waa looga hadlayaa marka allah wuxuu yidhi yaa ayuhaa hoy annabiyu nebigaanow xarid boori almu'miniina mu'miniinta ku tirtirsii oo yacnii ku boori cala alqitaali dagaalka in yakun kaanadan waa taamo waaye mar hadday taamo tahay minkum taajaari majruurka in la xaaleeyana waa bannaan tahay cishruunana marka faacilu yakun waaye kaanadaa marka waxay ku gaabsanaysaa un marfuuc wax markaa mansuub oo khabar a loo raadin maayo oo markaa waduu tamaamin maa birafcin yaktafi minkumta waxaa kaloo bannaan in laga dhigo waxaan ujeedaa yakunta in naaqiso laga dhigo iyadana waa bannaan tahay haddii marka yakun kaanadii naaqisada ahayd laga dhigo minkumti jaari majruurku khabarow dhacayaa cishruunana ismigii kaanaday noqone labadaba waa la sheegay midda horaase fiican marka minkumta ama in la xaaleeyo tabciidiyanta laga dhigo ama minkumta in yakunta laysaga tacalujiyo waa la yeeli karaa wa yacni in yakun in yuujad haddii la helo waayo marka in yakun in yuujad haddii la helo minkum xaal ay idinka idinka mid yihiin ama minkum idinka xaggiina haddii laga helo cishruuna labaatan haddii la helo oo ay labaatan yani in yuujad minkum cishruuna saas oo kale ka dhigan tahay labaatanka oo saabiruuna sabrayaan yaqlibuu ka adkaadeen oo yacnii way ka adkaanayaan jawaabtii shardiga waaye mi-ateyni laba boqol bay ka adkaanayaan marka xilligan waqtigaas ayadda hore ay soo degaysay labaatan muslimiin ah laba laba boqol oo gaalo ah inay u sabraan baa waajib ku ahaydoo aynan ka cararin oo markaa yacni habaat laga helo labaatan muslimiina waxay ku aadaysay laba boqol oo gaalada ah marka macnaheedu waxay noqonaysaa halkii muslim tobanuu ku aadayaa marka oo gaalada ah halkii muslim toban gaaladii ah inuusan ka carari karin ayaa waajib ahayd markii hore ayb de saxaabadii uu nebiga ku dhex jirana iyagu xilligaas weliba oo karkoodii ee iyagiiyo magaaladoodii laga soo bixiyo dacwadii ciriiri iyo laga geliyey iyo waxyaabo badan baa marka iyo tawakulka ay alla tala saaranayaan nebigiiyo boorinayo iyo meeshaasi marka wax badan baa marka awood ay u lahaayeen wa in yakun haddii uu ahaa u yacni la helo minkum xaalay idinka idinka mid yihiin mi-atun boqolna yaqlibuu ka adkaadeen oo ay ka adkaanayaan alfan kun halkii iyo tobankii aan joognaa weli kuwaasoo min aladiina kuwii ka mid ah kafaruu kufriyey arrintaa maxay sidaa u dhacday marka biannahum maxaad uga adkaanaysaan boqol muslimiina kun gaala a maxay uga adkaanayaan biannahum bisababi annahum gaaladu qowmun qolo inay yihiin qolada oo laa yafqahuuna aan waxba fahmaynin laa yafqahuuna marka macnaheedu waxay culimmadu ku macneeyeen ey yuqaatiluuna waa dagaalamayaan calaa gayri ixtisaabin yacnii way dagaalamayaan iyagoon wax ajara tirsanaynin rajo ma leh oo thawaab iyo waxay ku xisaabtamaan oo maanta hadday go-aan oo y dhintaan aakhiro marka la tago wax ajara ma tirsanayaan aakhiradaba ma rumaysna iyaga dhanba marka nolosha unbaa ku borogaraamsan ey yuqaatiluuna calaa gayri ixtisaab wa alabi hawaabin hawaab raadin la-aanay ku dagaalamayaan kaasina waa ka duwan yahay wadalika bikhilaafi man yuqaatilu calaa basiiratin qof wuxuu ku dagaalamayo og cilmi u leh hawaabka ilaahay iyo waxa aakhiro jirana og iyo kaa isku mid maaha marka ayb in takunuu ta'lamuuna fainahum ya'lamuuna kama ta'lamuun watarjuuna min allahi maa laa yarjuun waa marka mu'miniintu ay mu'miniin dhaba ay yihiin xaalkoodu marka waa sidaas idinka waxbaad rajaynaysaan iyagu waxba ma rajaynayaan meeshaana marka biannahum qowmun laa yafqahuun sidaas ayaa marka laga ay ka macneeyeen culimada ayb oo marka noloshaa ku weyn adduunyada midda aakhirana maba rumaysna hadday rumaysan yihiinna inay baatil ku taagan yihiin oo inaan waxba helaynin bay og yihiin ruux sidaas ay isku mid ma aha iyo ruux kale walidaalika iyaga laftooda hadda gaalada zamankan dadkooda kirishtaanka iyo xoogaa diinta diintii kirishtaanka iyo kuwa ay ku dambayso weli oo diin iyo waxaa ka hadlo aada bay ula yaaban yihiin ciidankooda oo waxay leeyihin annagu ciidankeenna wax qiyama maba u dagaalamayo iyo diin wuxuu u dagaalamayaa waxay tahay waxyaabo diinti diintii aan aaminsanaynba ku xun ayay u dagaalamayaan oo laba isku jinsiga ha isguursadaan meel walba ha la geeyo ilaah ma jira meel walba ha lala tago fasahaad unbis baynamaa waxay leeyihin kuwa naga soo horjeedo iyagu mabda' diin bayba ku dagaalamaan marka xataa iyaga laftooda kuwooda diinta baatilkaa haystee kuwa dambeeyo ayaa waxay leeyihiin qiyam iyo waxyaabo annagu aan u dhimanayna maba naqaanba ciidankeennu u dhimanayo lacagteennu ubaxayso wax laga soo helaayo oo shaydaan raalligelintiis aan ahayn male bay leeyihiin oo caqlan wa fitratan wa sharcan midna maku dagaalamayna ma ku dagaalamayaan ciidankeennay dhahayaan iyaga qaarkood baaba sidaas yidhaahda alaana hadda kafafa allaahu alla waa fudaydiyey cankum xaggiina waa ka fudaydiyey alle marka aayaddan dambe waxaa la yidhaha aayaddii horey nasakhaysaa waa naskun min alahqali ila alakhafi xaalad adag ayaa laga soo nasakhay waxaa loo soo nasakhay xaalad jilicsan waayo hal inuu toban ku aado markii hore saasay ahayd markan dambena aayaddaani waxay tilmaamaya hal muslin inuu laba ku aado oo yacnii boqol muslimiina laba boqol oo gaaladaabay ku aadayaan kun laba kunay ku aadayaan wixii intaas la eg ama ka yar habaadka inay sugnaadaan waa waajib wixii intaa marka yacni ka bato hadday saddex laab gaaladii noqoto inay ka cararaan waa u bannaan tahay markaas muslimiinta taasaa marka rabbi uu tilmaamayaayo wuxuu leeyahay alleh al-aana hadda khafafa allaahu alla waa fudaydiyey cankum idinka xaggiina waa ka fudu waa ka fudaydiyey wa calima alla wuxuu ogaayey awalba alla waa ogaa yacni xaalkan waqti walbana xukunka u munaasabka ah buu dhigayaa wa calima alla wuxuu ogaa wuxuu ogaayey ana fiikum idinka dhexdiina dacfan inuu yahay marka wuxuu ogaaday hadda haddii la yidhaahdana cilmiga ayaa sida uu ugu tacalluqaya ashyaada kala duwan tahay nacam ayb oo markaa yacni un waxay tahay macnuhu ilaahay subxaanahu watacaala cilmigiisa asaligaa wax ka maqan ma leh wax uu ilaahay ka jaahil yahay maba jiraanba siday noqon doonaanna waa ogaa sida ay marka hore yihiinna wou ogaa allah subxaanahu watacaala laakiin xaaladda shay walba oo haysiinayo ayaa xaaladdii markaa munaasab un ay ku tahay buu keenayaa wa calima alla wuxuu ogaa ana fiikum idinka dhexdiina dacfan taagdarri inay tahay fa in yakun haddaba markaa haddii la helo minkum xaal ay idinka idinka mid yihiin mi-atun boqol boqolka oo saabiratun kuwa sabraya ah yaqlibuu way ka adkaanayaan alfa mi-atayni laba boqol bay ka adkaanayaan boqol laba boqolay ka adkaanayaan wa in yakun haddii la helo minkum xaal ay idinka idinka mid yihiin alfun kun yaqlibuu ka adkaadeen alfayni laba kun ka adkaadeen waa ka adkaanayaan biidni illaahi bayna uga adkaanayaan ilaahay idinkiisa oo quwadooda iyo xoogooda ma aha wallaahu alle maca asaabiriina kuwa sabro macooda u ahaaday meeshaas marka laba shay in la kala fahmo waa daruuri jiddan aayaddan marka boqol muslimiina laba boqol yaynan ka cararin oo laba boqol gaalo ayaynan ka cararin oo ha u sugnaadeen markale aayadahan waxay ka hadlayaan habaadka sugnaanshada iyo inaan markaa la cararin wujuubka marka habaadkaasi sugnaanshadaasi waa waajibayaa haddii hal iyo laba laysku joogo oo nisbadu ay tahay hal iyo laba waa waajib haddi wixii ka yarna min baabi owlaa waay hal iyo hal iyo kale hadday isku yihiin hal iyo hal iyo bar hadday isku yihiin waa iyaduna min baabi owlaa waay inaan la waajib ay tahay in la sugnaado haddii laakiin labalaab ay ka badan yihiin muslimiintii markaa waxaa wujuub wujuubkii inay taagnaadaan oy sugnaadaan waa ka dhacaa oo hadday cararaan madaba ma dembaabayaan macnaha meesha ku jira sidaas wey shardu wujuub iyo marka waxaa jiro shardu sixa halkan sixa loogama hadlaayo nacam sixada marka waxaan ujeedaa yacni muslimiinta iyagoo boqol qofood ah kun gaalo ah oo aan waajib ku ahayn inay u sugnaadaan waa u sugnaa karaan dee iyagu marka inay yacni birta yani jilibka dhulka u dhigaan oy la dagaalamaan oo wixii ilaahay ka siinayo uu ka siiyo sidaas hadday marka ilaahay ku tala saartaan waa u bannaan tahay wayna fiican tahay kam min fi'atin qaliilatin halabat fi'atan kahiiratan biidni illah wallahu maca asaabiriin sidoo kalena waa dhici jirtay dagaaladii taariikhda muslimiinta abuxayaan baxrulmuxiidka wuxuu keenayaa dagaaladii andalus iyo ka dhici jiray mararka qaar gaaladoo boqol kun ah yaa laga yaabaa dhowr kun oo muslimiina inay ka guulaysan jireen oo ay markaa yacni ay ka guulaysan jireen oo weliba dadkooda waaweynee magaca lehee dagaalka abaabula ay markaa qaar ay qafaalaan iyo kuwo ay dilaan ay ka dhigi jireen dhowr dhacdou keenayaa taariikhda ku qoran ayb macnaheedu marka waxay tahay dagaal lama geli karo ma aha haddii tiradan laga yaryahay ma banaana in dagaal la gala maaha waayo taasi sixadii waayo waxaa meeshaas marka laga hadlaayo de sixa maahan halkan waa wujuub shaygaani marka isagoo aan waajib kugu ahayn waad samayn kartaa adiga nacam ayb taariikhdii waqtiyadii salaaxuddiin iyana marka la fiiriyana waxaa jiri jirtay iyaduna sidaas oo kale muslimiinta iyagoo yar ayay iyagoo aada uga tiro badan oo labalaab ka badan bay la dagaalami jireen waana ka guulaysan jireen inta badan sidoo kale futuuxaadkii haddaad akhriso kitaabkan futuuxulxabasha la yidhaahdo haddaad akhriso dagaaladii axmed ibraahim alghazi oo soomaalidu axmed guray u taqaano dagaaladii uu geli jiray oo uu xabashada nasaarada uu ku hayn jiray oo uu la geli jiray mararka qaar waxaad arkaysaa haddaad kitaabka aada u akhriso muslimiintaoo aada u tiro yar boqol laba boqol iyagoo ah inay kumanaan la dagaalamayeen inay kana adkaa jireen yacni raganimada iyo dadnimada iyo ilaahay tala saarashadiisa iyo dagaalka farsamadiisa iyo isku duubnida iyo waxyaabahaas oo dhan marka waxay keeni karaan dad yar inay dad badan ka guulaystaan oo kala daadsan dagaaladana ilaahay dalika biannahum qowmun laa yafqahuun iyo markaa yacni aayaddu ay tahay wallahu maca asaabiriin dhinaca kale iyo taasi marka la yaab ma yeelanayso ayb wax badan baa marka yacni taariikhda marka islaamku saasay ahayd arrintaani marka waa wujuubkii uun muslimiintii marka sidaana waajib ku ah waaye waajibka marka hadday ka tagaanna waa dembaabayaan haddii ayagoo ruqso haysto waajib hadda aan saarnaynna way dagaalami karaan ayb oo ad cadowgoodu uu ka tiro badan yahay meeshaas marka mafhuumkaas in aada loo saxo waa muhiim lana fahmo ayb ma kana linabiyin an yakuna lahu asraa xataa yudkina fi lard turiiduuna carada اdunya wallahu yuriidu اlaakhira wallahu casiizu xakiim maa kaana uma ahaanin linabiyin nebi uma dhab aha oo yacni uma habboona nebi an yakuuna inuu u ahaado lahu isaga asraa maxaabiis inay u ahaato uma dhab laha umana habboona xataa intii yudkina uu ku xeel dheeraado dilkooda fil ardi dhulka korkiisa oo ugu xeel dheeraado ama xataa intii yudkina uu ka cusleeyo fil ardi dhulka korkiisa oo uga cusleeyo ama xataa intii yudkina uu ka xanuujiyo fil ardi dhulka korkiisa oo ugu xanuujiyo inuu asraa iyo maxaabiis haysta maaha uma habboona ilaa uu dhulka uga xarkajiyo oo uu markaa dhulkii ku xanuujiyo turiiduuna waxaad rabtaan ood doonaysaan idinka carada dunyaa adduunyada dhaldhalaalkeedaad doonaysaan wallaahu allana yuriidu wuxuu rabaa alaakhirata tan dambe wallaahu allana yuriidu wuxuu doonayaa lakum idinka uu idiin doonayaa alaakhirata thawaaba alaakhirati aakhira abaalmarinteeda wallaahu alla casiizun alla addoommadiisa ka adag waaye xakiimun falsan lowlaa haddii lala-yahay oynan jirteen kitaabun kitaab kitaabka oo min allaahi ilaahay xaggiisa ka ahaaday kitaabka oo sabaqa dhaqay oo hormaray haddii kaa aanu jiri lahayn lamasakum waxaa idin asiibi lahaa oo idin taaban lahaa fii maa kii shanigii waxaa idinka taaban lahaa akhadtum aada qaadateen cadaabun cadaab ayaa idin taaban lahaa cadaabka oo cadiimun weynin badan aayaddani markaa dee sabab nusuulka waxaa ahayd dagaalkii beder waa dagaalkii koowaad ay muslimiinta galeen oo weyn maxaabiisna ay gacanta kusoo dhigeen marka dagaalkii idinkoo hadda uun maxaabiis markii ugu horreysay iyo dagaalkii ugu horreysay oo aada maxaabiis ku qabateen haddii maxaabiistaas aada furasho iyo isfurta iyo lacag iyo isku gata aada tiraahdaan sidaas ma habboono waay waana laga fiican yahay waxayna ahayd markaas oo kale inaad marka markaad xarkajisaan oo aada dhiigoodii ku xarkajisaan dhulka oo aada dhulkii marka ku xanuujisaan korkiisa yacni idinkoon sidaa yeelin inaad wax iska qaadataan ood wax ku qaadataan maahan sax baa la leeyahay ayb oo waxay ahayd marka inaad nimankaa maadaama markii ugu horreysay oo dagaalkii ugu horreeyed maxaabiis ku qabataan ay tahay inaad laysaan ay ahayd kuwaas oo sanaadiidul kufri dadkii kufriga ugu waaweynaa balaayada soo abaabulayay inaad daysaan ood lacag ku furataan taa marka yacni maynan ahayn mana idiin habboonayn ayuu alla aayadda hore uu tilmaamayaa marka qisada ama sabab nusuulkana wuxuu ahaa markii maxaabiista la qabtay nabiga asxaabtiisa ula tashtay sala allahu calayhi wasalam sida caadadiisuba ay ahayd marka abu bakar radia allahu canhu isaga waxa uu yidhi qowmuka wa ahluka kuwaani waa dadkaaga iyo ehelkaaga fastabqihim wasta'ni bihim iska daa waxba ha dilin una kaadso lacala allaha an yatuuba calayhim waxaa laga yaabaa inuu ilaahay ka toobad aqbalo toobada haleelaane wakhud minhum fidyatan fidyana ka qaado takunu lanaa quwatan cala alkufaar fidyadaa iyo maalkaa iyo dhaqaalahaasna waa isku difaacaynaayo ayagii baan markaa kula dagaalamaynaayo dagaalkii baan u isticmaalaynaa ila dagaal maalkama maarmee sidaasuu yidhi abuu bakar ra'yigaasuu keenay dadkani dhinac marka laga fiiriya inay iska soo islaamaan baa laga yaabaa waxba iska daa ha dilin fidye iyo wax ka qaad iyo lacag lacago marka lacagahaasna aan ugu xoogeysano dagaalka cumar wa qaala cumaru radia allahu canhu cumarna wuxuu yidhi yaa rasuula allah kadabuuka kuwan waa ku beeniyeen wa akhrajuuka waana ku saareen qadimhum nadrib acnaaqahum banaankan keen aan laaynu yihin qoortaan ka jarne weliba waxaad yeeshaa makin caliyan min caqiil cali caqiil u dhiib fayadriba cunuqahu wamakinnii min fulaan anigana hebel ii dhiib nin markaa nasabkiisa ama ay dad ahaan isugu dhow yihiin buu sheegay faadribu cunu cunuqahu fa ina haa-ulaa'i a'imat lkufri waayo kuwaani a'imat lkufri sidaa ayaa marka uu yidhi cabdullaahi bnu rawaaxana waa joogay baa la yidhi markaa wuxuu yihi yaa rasuula allah wuxuu yidhi undur waadiyan kahiira alxatab waadi xaabo badan leh fiirso faadkhilhum fiihi dhex geli uma adrib calayhim naaran ku gub ayuu yidhi marka nacam meeshani wax kale ma yaalaan sidaas uu ishaaray isagana taladaasuu bixiyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam marka taladii cabaas ee taladii waxaan ujeedaa abu bakar ayuu u iishay oo in marka fidya la qaado la yska daayo dhinaca marka ra'yigaa ayuu isaguna qaatay kaasuuna ku talagooyey abu bakarna wuxuu ku mihaalay nabiyullaahi ciisa oo wuxuu yidhi qowluhu tacaala allah uu ka sheegay nabi ciise in tucadibhum fa inahum cibaaduka wain takfir lahum fa inaka anta alcasiizu alxakiim riwaayana waxay leedahay nabiyullaahi ibraahim buu ku mihaalay oo ugus kusoo hadal qabsaday macnaha oo markaa uu yidhi faman tabicanii fainahu minii waman casaanii fainaka gafuuru raxiim cumarna marka wuxuu ku mihaaliyey nabiy llaahi muusa iyo haaruun rabbana طmis calىa amwaalihim washdud calىa quluubihim falaa yuuminuu xataa yaraw lcadaab alaliim iyo nabiy llaahi nuux laa tadar calى اlardi min alkaafiriina dayaaran inaka in tadarhum yudiluu cibaadaka walaa yaliduu ilaa faajiran kafaara markaa nin walbaa wuxuu ugu soo halqabtay nebi min alambiyaa isagoo qalbigooda mid walba oo caadada rasuulka waxaa yahay dadka markau la tashto oo qofka qaar marka dadka qaar markaan taladooda la yeelin xoogaa in qalbigooda la wanaajiyo oo wanaagooda iyo niyadsamidooda marka loo muujiyo waa muhiim sidaasuu marka u yeelay meeshaa darsiga aan ka qaadanaynana waxay tahay nina nin kale niyadiisa ma dhexgelin asxaabtaas oo cumar radia allaahu canhu ma dhihin adiga gaaladaad la socotaa iyo gaaladaad u hiilinaysaa waa u turaysaa iyo waxbaa kugu jira adiga arrintan yacnii dhabkaama aha yacni jihaadka lagu jira iyo barnaamijkaas lelama gelin waayo ra'yi baa markaa nebigu uu dalbaday say la noqotay oo daacadna uu ku yahay ayuu sheegay dhinaca kale cumarna lama dhihin adigu waa qallafsan tahay oo wax un birta in la saaro unbaad aragtaa iyo lama dhihin marka qofka hadduu diinkii ilaahay daacadnimona lagu yaqaano ra'yigiisuna ou xikmad iyo wax ku saleeyo ra'yigaaga maxaad u sheegtay lama dhahay waxaana kasii daran intaad ra'yigiisa weydiiso haddana aada ku dhibaatayso weliba ama aad ku maxkamadeysana waa ka daran tahay waayo maxaa ra'yi laga weydiina haddaan qofku waxa uu qaba hadduusi sheegaynin ayb darsigaa marka aayadahan marka qisadan waa laga qaadana marka aayaddan hore ilaahay marka ay sidaa yeeleen oo wixii ay qaadeen ayaa aayadahan soo degeen oo allah subxaanahu watacaala uu leeyahay maynan ahayn inaad saas yeeshaan meeshaas marka waxaa laga qaatay nebiga sala allahu calayhi wasalam mararka qaar yacni waxaa dhici jirtay inuu ijtihaad sameeyo oo qadiyad marka waxaa u banaanayd inuu qadiyad min alqadaaya uu ka ijtihaado ijtihaadkaas marka uu sameeyo haddii sidii yacni wanaagsanayd uu yahayna waa loo dhaafaya waa loo daynaya haddii si laga fiican yahay ay tahayna ilaahay baa marka toosinayay nebigiisa waa la baraarujinaya weliba baraarujinta ilaahay nebigiisa wuxuu ku baraarujinayaa usluub aada cajiib u leh bal aayadda waxaa lagu bilaabay fiiri maa kaana linabiyin nebi uma aynan ahayna uma ahayn uma habbooneyn ayb fii suurati towba iyadana waxaan arkaynaa cafa allaahu canka lima adinta lahum cafa allaahu cankaa la soo hormariyey lima adinta lahum ilaahay waaba ku cafiyeye maxaad kuwaas u fasaxday ood u idintay marka khulaasadu marka waxay tahay ma lagu qi ma loo ma lagu sugaayo shay sidii ay ahayd si ka fiican ay jirtay oo nebiga sidii ka fiicnayd ounan markaas ounan u arkin ma lagu sugaayo nebiga sal ll ly slam lagu dayn maaye waa la toosinaya sida aayadahan oo kale ay yihiin ayb marka waxaa laleeyahay dagaalkii ugu horreeyey iyadoo la joogo inaad xoolo aada qaadataan ma ahayn markaan aayaddan marka waxaa kaloo ka warramaysaa axkaamu lasraa axkaamta maxaabiistana aayaddan way ka warramaysaa maxbuuska marka ama maxaabiista dagaalka lagu qabto axkaamtooda dabcan waxay tahay maxaabiista la qabanayo dad yaryar oo aan qaan gaarin ilmo yaryar iyo naaga hadday yihiin waa ka hadalnayo iyagu waa addoomoobaayan kuwa ee dadka aan la dilaynin waxaa ka mida oo kale dadka sawaam yacnii baadariyaalka kiniisadaha isaga dhex jiro oo ayagu adduunyada ka go-ayo halkaas uun iskaga jiro sawaamicda ku jiro iyagu lama dilaayo oo rasuulka sal ll ly slam waa reebi jiray in caabidoo meel isaga jiro isagoo cibaadadiisa hadday raba rabta ha u qaldanaatee dagaalba aan war u hayninoo meel uun iskaga jiro sawmaco ku jiro iyo mawlac uun iskaga dhex jiro ama kiniisad ku dhex jiro inaan isaga waxba la yeelin ninka casiifka ahee ajiirka ahoo isaga qowsaarka iska ahee dadkan wax uun xoolaha iyo iskaga raacayo dagaal iyo siyaasadiis iyo hubkiis iyo midna aan haysaninna la taaban maayo isagana waa la yska daynaa kaas lama dilaayo kuwa marka dagaalamayo la qabtee dagaalka lagu qabtee muqaatiliinta ah iyaga sidee la yeelayaa aayaddan marka waxay tilmaamaysaa xaaladdan aayaddan marka xaala min alxaalaad unbay ka warramaysaa aayaddan in la la dili karay sheegaysaa xataa yudkina fi lardi ilaa laga xanuujiyo bimacnaa la laayo marka khiyaar waxa uu yahay kuwa muqaatiliinta ee dagaalamaya dagaalka lagu qabtay in la layn karo hadday maslaxada muslimiinta ku jirto dilka sidee marka ay ugu jiraysaa maslaxatulmuslimiin waxay ugu jiraysaa kuwani haddii ay yihiin xagga dagaalka niman aada taatikadiisa u yaqaano niman xagga ra'yiga aada u caqli badan oo maanta ra'yiga gaaladu ku dagaalamayso oo muslimiinta lagu dhibaateynayo maskaxda uu ka socdo hadday tahay kuwa noocaas oo kalea in lacag laga qaato sax ma noqonaysa waa laga fiican yahay waayo maslaxatulmuslimiin maahan sidaas waayo marka lacag badanaa laga bixinayaa kaasoo kale berri haddana meeshii buu ka wadayaa cidaagii islaamka uu u qabay haddii marka dilkiisu maslaxa ku jirto aayaddaana loo daliishanayaa waa la waa la laynaya ee haddii maslaxadu ay ku jirto fidaa furasho furashadaa marka waa la sameynaya ama lacag baa laga qaadayaa calaa qof madax ama waxaa laga qaadayaa markaas maxaabiis kalea lagu bedelanaa intaba nebigu waa sameeyey sala allahu calayhi wasalam maxaabiis muslimiinta laga haysto hadday jiraan kani marka waa la dhiibayaa muslimiintaasaa lagu soo bedelana hadday doonaan ha badnaadaan boqol gaalo ahbaa inta la yska dhiibo ayaa toban muslimiina lagu soo furan karaa waayo tobanka muslimiintaoo gacanta gaalada ku jirtaa meel khataray ku jiraan waaba sabab dagaal loo galaba arrintaas suuratu nisa aan kusoo marnay wamaa lakum laa tuqaatiluuna fii sabiili illaahi waalmustadcafiina min alrijaali ay wa fii takhliisi lmustadcafiina min alrijaal ilaa aakhiri ilaaya meeshaana marka khiyaar kale waaye ama lacag ha lagu furto ama dad ha lagu soo bedesho labadaba waa la yeeli karaa khiyaarka kale waxa uu yahay fidaa waxaan ujeedaa mani almanu almanu marka macnaheedu waxa uu yahay waxna inaan laga qaadin layska yiraha ordaha iska taga waa sida nebigu uu ku sameeyey sal l slam reer maka idhabuu fa antum ulaqaa waxba kama qaadin waa iska daayay waa la dayn karaa haddii maslaxa ku jirto maslaxadaasi marka waa maxay hadday kusoo islaamayaan dadkaas haddii dadkoodii oo la layn karo layska dhaafay waxba aan laga qaadin oo ay markaa islaamku saa u fiican tahay oo dadkaa ay kusoo islaamayaan waa layska daynaan muhiimaddu waa dadku inay iimaanka ay helaan khiyaarka afaraad wuxuu yahay in la addoonsado haddii addoonsigu maslaxa ku jirto waa la addoonsanayaa maslaxadu maxay noqonaysaa maslaxadu waxay noqon kartaa ninkani maalan waa nin shaqo badan oo farsamo badan oo yacni shaqadiisa aan laga maarmeynin iyo xooggiisa kaasoo kale fidaa iyo mani iyo dil midna kuma fiicna shaqay un in layihaah dadka u shaqeyn afartaas khiyaar baa imaamka u furan almanu walfidaau walqatlu walistirqaaq midii muslimiinta u maslaxo roon ayuuna la imaanaa aayaduhuna iskama hor imaanayaan aayad waa tanaa suuratu lqitaal aayadda ku jirtana fa imaa manan bacdu wa imaa fidaa-anna sidaasay sheegaysaa marka khiyaaraadkaas baa ayaa u furan maxbuusku marka ninka maxaabiistaa xuquuqu leeyahay sharcan xuquuqdiisa marka waa in la ilaaliyo iyadana oo wixii marka ka baxsan sharciga iyo bani aadamnimada iyo waxa ka baxsanee mule iyo wax lamida iyo la lagu dayi maayo waxaas ma lagu sameynayo aayaddanna marka labadan aayadood macnahaasay ka warramayaan marka maa kaana linabiyi nebi uma ahaanin an yakuuna lahu inuu u ahaado isaga asraa maxaabiis inuu iska haysto uma dhab aha uma habboona xataa intii yuhkina ou ka xanuujiyo fi lardi dhulka korkiisa ou uga xanuujiyo laayo macnaha aslu lithqaan alghiladu walkathaaf walkathaafatu ihqaanka asalkiisu waa qarada iyo culayska xagga jismiga marka laga hadlaya fi lajsaam ku saabsan uma istuciira waa lasoo caariyeystay lilmubaalagati fi lqatli waaljiraaxa marka lagu xeel dheeraado dhaawaca iyo dilka ayaa loo soo caariyeystay marka ilaa qofka marka la dilo dhulkaa la dhigayaa soomaha waa cuslaanaha marka turiiduuna waa istinaaf turiidu waa istinaafun masuuqun lilcataab ama lilcitaab waxaa loo keenay marka istinaaf loo soo kaxeeyey waaye yacni eedeyn ama canaan dhaho turi canaan loo keenay waaye turiiduuna waxaad rabtaan idinku oo dooneysaan carada adunyaa adduunyada dhaldhalaalkeeda wallaahu allana yuriidu wuxuu rabaa lakum idinka uu idiin doonayaa hawaaba alaakhirati aakhira abaalmarinteedu alla idinla rabaa iraadadani marka waa iraada sharciya iraada sharciya wallaahu alla casiizun alla addoommadiisa ka adag waa xakiimun falsan lowlaa kitaabun lowlaa haddii lala-yahay kitaabun kitaab shay la qoray kitaabka oo min allahi ilaahay xaggiisa ka ahaaday ama xagga alla laga qoray kaas oo sabaqa hormaray horreeyey kaa haddii uusan jiri lahayn lamasakum waxaa idin taaban lahaa fii maa kii akhadtum aada qaadateen shaniga ku saabsan ama fii maa kii dartiis waxaa idinku taaban lahaa akhadtum aada qaadateen cadaabun cadaab cadaabka oo cadiimun weynin badan cadaab baa idinku imaan lahaa laakiin waxaad ku fakateen kitaab ilaahay xaggiisa laga qoray maxaa waaye marka shayga ilaahay agtiisa laga qoray mufasiriinta in badanoo kamida waxay leeyihiin kitaabkaasi waxaa laga wadaa lowlaa qadaaءu min allahi sabaqa fi lawxi اlmaxfuud biأnahu yaxilu lakum اlghanaa'im hanaa-imtu inay idiin xalaalo noqonayso ama yuxilu lakum اlghanaa'im ilaahay inuu hanaa-imta idiin xalaaleynaayo taasaa lowxulmaxfuudka ku taallay waa fakateen marka lowlaa looxulmaxfuudka haniimo in la idiin xalaaleeyo aysan ku ooli lahayn waaba cadaabaad geli ayaad halis u geli lahaydeen macna marka sidaas waaye waxaa marka kitaabka alla ku qoree hormaray waa maxay in haniimada la idiin xalaaleey doono dhacdadan kabacdina fakuluu mimaa hanimtum aayadda soo socotaba waa sida ugu fiican tafsiir kale wuxuu leeyahay lowlaa kitaabu min allaahi sabaqa anlaa yucadiba axada xataa yubayina lahu wayuqadima ilayhi waa inuuna ilaahay cidna cadaabin ilaa uu u caddeeyo oo markaa uu u hormariyo oo yacnii wixii ay ku cabso lahaayeen marka maadaama hadda hore horay aan la idinkaga reebin arrintan taa haddaysan jiri lahayn waa laidin cadaa cadaab baa marka idin taaba lahay macnaha saddexaad ee tafsiirka maathuurka ku yimid waxay tahay lowlaa kitaabu min allahi sabaqa ahlu beder inuusan ilaahay inuu ilaahay u dembi dhaafay ahlu beder inuu alla u dembi dhaafay taa haddaysan jiri lahayn ilaa iyagu ahlu beder waaye cadaabaa idin taabo lahay xaadib markii qisadii ay ku dhacday waa kii nebigu yidhi sal l slam wamaa yudriika lacala allaha alaca calaa quluubi ahli badrin faqaala acmaluu maa shi'tum faqad gafartu lakum ahlu beder maxaa ku ogeysiiyey in ilaahay ahlu beder quluubtooda daalacday waxaa laga yaabaa inuu alla ahlu beder quluubtooda daalacday oo dabadeed uu yidhi waxaad doontaan sameeya waa idin dembi dhaafay yani taas iyo mansa mansabka iyo derajada reer beder ilaahay siiyey oo inaan in loo loo dhaafo dembigooda la dhaafo ah taa haddaysan jiri lahayn lamasakum waxaa idin taaban lahaa fiimaa akhadtum cadaabun cadiim saddexdaas macno ayaa ugu mashhuursan kan horaana ugu fiican fakuluu haddaba cuna mimaa kii xaggiisa ka cuna hanimtum aada haniimeysateen xalaalan xaal uu yahay xalaal xalaasha oo tayiban wanaagsan wataquu llaha alla ka cabsada in allaha alla gafuurun alla dembi dhaafid badan waaye raxiimun naxariis badan marka haniimadiina aayani xalaaleynteeda waa taas ummadihii hore hanaa-imtu xalaal uma ahayn ummaddan unbaa loo xalaaleeyey markay dagaalamaan nin walbaa wixii maaloo dagaalkaa uu ka keeno meela laysugu keeni jiray samada xaggeeda dab ayaa ka imaan jiray dabkaasaa baabi-in jiray oo cuni jiray ilaahay marka ummatu moxamed ayuu wuxuu ku karaameeyey ama ku khaas yeelay hanaa-imta maalka ka imaado inuu xalaal ayaga u yahay axkaamteeda iyo qaabka loo qaybiyana horaan usoo marnay yaa ayuha nabiyu qul liman fii aydiikum min alasraa in yaclam illaahu fii quluubikum khayra yutikum yu'tikum khayra mima ukhida minkum wayagfir lakum wallahu gafuuru raxiim yaa ayuhaa hooyo annabiyu nebiyo nebiganu qul dheh waxaad ku tiraahdaa liman duul fii aydiikum gacmihiina dhexdooda ahaaday oo gacmihiina ku sugan min al asraa maxaabiista xaal ayna yihiin ay ka mid yihiin in yaclam illaahu alla haddii uu ogaado fii quluubikum quluubtiina alla hadduu ku ogyahay khayran khayr haddii uu ku ogaado quluubtiinna yu'tikum alla idin siiyee khayran ku ka khayr badan mimaa kii ka khayr badan ukhida la qaaday minkum idinka xaggiina laga qaaday waxaa laydinka qaaday wax ka fiican oo alla idin siinaya wayakfir dhaafee lakum idinka idiin dhaafee wallaahu alleh gafuurun alla dembi dhaafid badan waa raxiimun naxariis badan halkanna marka aayaddan waxay yihahdeen cabaasay kusoo degtay alcabaas bnu cabdilmualib nebiga adeerkiis maalintii beder dad badanuu furtay oo isaga marka qaraabadiisii iyo rag dadkii reer bani hashim wixii la qabtay maxaabiista iyo isaga ka bixiyey furashada lacag badan baa marka weliba la saaray uu bixiyey marka lacagtii badnaanteedii iyo waxbuu arkay aayadan baa marka soo degtay oo alla wuxuu leeyahay ilaahay hadduu quluubtiina khayr ku og yahay wixii laydinka qaaday wax ka fiican oo alla idin siina ayb qaar kalena wuxuu aayaddu marka cabaas hadday kusoo degtayna alcibratu bicuumi lafdi laa bikhusuusi sabab qof walbaoo gaalada ka mid ee maxbuus ahaan loo qabtay ee maal iskaga furtay ee maalkaa haddii ilaahay ninkaa qalbigiisa khayr iyo wanaag ku jiro islaamnimaduu ku hanuuninayaa wax maalkaa ka khayr badanna waa helaya alla wasiina yaa ayuhaa hooya anabiyu nebiyow qul dheh liman ku dheh dad fii aydiikum gacmihiina dhexdooda ahaaday oo gacmihiina kuwa ku sugan min alasraa quraada badanaa saasay akhriyeen abuu camar keliya baa wuxuu akhriyey min alusaare marka asraana waa jamaca qiyaasiga ah ayb asiir oo marka asraa lagu jamcinayo waa sida markaa jariix oo jarxa lagu jamciyo iyo waxyaabaha marka amraada iyo waxaa la midka ah iyo sidaasaa marka uu ku yimaadaa faciil oo faclaa ku imaanaysa waaye amaa fucaalaa in lagu keeno oo usaaraa lagu keeno jamaca isagu marka yacni isaga laftiisu marka luqo waa yahay oo waana qiyaasi laakiin aada uma badna ayb qul waxaa ku tiraa liman duul fii aydiikum gacmihiina dhexdooda dhexdeeda ahaadeen min alasraa maxaabiistiina xaal ay yihiin in yaclam illaahu alla haddii uu ogaado fii quluubikum quluubtiina dhexdeeda khayran khayr uu ku ogaado yuutikum idin siiye alla khayran wax ka khayr badan mimaa kii ukhida minkum idinka laydinka qaaday khayran marka waa ismu tafdiila laga laqbayna wayakfir lakum ilaahay idiin dhaafee wallaahu alleh gafuurun alla dembi dhaafid badan waay raxiimun naxariis badan dersiga meeshaa laga qaadanaya waxay tahay meesha ilaahay fiirinaya waa qalbiga qalbigaas marka in la hagaajiyo haddii quluubtiina ilaahay nusxiga khayr iyo wanaag uu ku og yahay waaba idin hanuunin doonaa quluubta marka in aada qofku qalbigiisa uu ku dadaalo siduu ku sixi lahaay oo uu daacadnimo uu markaa yacnii uu gelin lahaa yaa laga rabaa halkaa marka xadiidkiina waa tou ahaa alaa waina fi ljasadi mudqa idaa salaxat salaxa aljasadu kuluh waidaa fasadat fasada aljasadu kuluh alaa wahiya alqalb bini aadamka marka daahirkiisa waa qurxi karaa dhar fiican waa labiso karaa hadal fiican waa sheegi karaa si fiican waa u soco karaa dadka waa cajabgeli karaa suurada waa ku cajabgelin karaa laakiin qalbiga qalbiga ilaahay unbaa daalacanaya qalbigaas baana hadhow khaatimada qofka waxau ku dhimanayana meeshaas bay sal ku leedahay ilaahay khaatimo fiicanaan weydiisanaynaa waayo xadiidkii sahl bini sacad ayaa wuxuu ahaa waina arajula la yacmalu bicamali ahli اljannati fima yabduu linnaas qofku camal ahlujanna uu ku samaynayaa sida dadka u muuqato qalbigu waa jiran yahay marka laakiin dadka waxaa u muuqanaya wanaag ilaa marka xataa maa yakunu baynahu wa baynaha ilaa diraac fayasbiqu calayhi اlkitaab fayacmalu bicamali ahli الnaar fayadkuluha camalu ahli naar u la imaanaya aakhirka waa ku aakhirana waa gelayaa naarta marka dasiise iyo wax qalbigiisa ku duugan oo ku jiro ayaa waxay sababtay ama waxay keenaysaa waxaa qalbigiisa ku duugan oo ilaahay keliya un uu daalacanayo ayaa hadhow khaatimadiisu ay la gadoomaysaa walciyaadu billah la xumaanaysaa marka meeshaas in aada loogu dadaalo sidii loo islaaxin lahaa loona ilaali lahay cudurada ku dhacaana waa badan yihiin amraad lquluub wain yuriiduu khiyaanataka faqad khaanu llaha faamkana minhu faqad khaanu llaha min qablu faamkana minhu wain yuriiduu hadday doonaan khiyaanataka adiga khiyaanadaada hadday doonaan faqad xaqiiqe ahe khaanullaaha allay khiyaaneen min qablu min qabli waqcati badrin beder dagaalkiisa ka hor ayay alla khiyaaneen bilkufri watakdiibi bay ku khiyaaneen kufri iyo beenin alle ay beeniyaan bay ku khiyaaneen fa amkana fa amkanaka ilaahay waa ku makaniyey ayaa yacnii kuwaasi aduu ku makaniyey minhum xaggooda waa ku makaniyey gacantaad ku dhigtay wallaahu alla caliimun alla ogaal badan waayo xakiimun falsan meeshaana marka maxaabiistan iyo haddii la daayo hadday haddana soo laabtaan oo dhibaato iyo la imaadaan alla wuxuu leeyahay wain wain yuriiduu hadday doonaan khiyaanataka kuwan maxaabiistaa khiyaano inay khiyaanadaada hadday doonaan hala yaabinoo faqad xaqiiqe ahe khaanullaaha allay khiyaaneen min qablu hadda ka hor beder iyo dagaalkan iyo qabashadoodan ka hor ayay alla khiyaaneen kufriyay ku khiyaaneen fa amkana minhum fa amkanaka minhum waa ku makaniyey marka gacantaad ku dhigtay fa amkana marka mafcuulkeedu waa muqadar ay fa amkanaka adigoo ku ku suurogeliyey minhum iyaga xaggoodaad ayuu alla ku makaniyey waa ku makaniyey wallaahu alla caliimun alla ogaal badan waa xakiimun falsan mar hadday adigu kuugu kufriyeen hore allay ugu kufriyeen ayb beder baadna markaa ku qabatay haddana hadday khiyaano iyo la imaadaan mar kalow ilaahay ku makaninaya ayb in aladiina aamanuu haajaruu wajahduu biamwaalihim waanfusihim fii sabiili اllah in aladiina kuwa aamanuu rumeeyey wahaajaruu hijrooday oo maka kasoo tegay madiina yimid wajaahaduu jihaadeen biamwaalihim maalyaalkooda ku jihaaday wa anfusihim nafahooda ku jihaaday fii sabiili llahi ilaahay jidkiisa dhexdiisa ugu jihaaday iyo waladiina kuwa aawow dumay iyaga soo dumay wa nasaruu u hiiliyo u gargaaray ulaa'ika kuwaadaas bacduhum qaarkood wliyaau bacdin qaarka kale owliyadoodii wa qaarkood qaarka kale kuwa gacal iyo gargaarayaal u ah iyagaa isu gacal ah kuwaas waa kuwii iimaanka iyo hijrada laga helay oo maaliya naf ku jihaaday ilaahay jidkiisa ugu jihaaday oo waa muhaajiriintii kuwaas iyo kuwii soo dhoweeyey oo ansaar waa isu weli wilaayadan marka waxay keenaysaa inay isdhexlaanay keeni jirtay rasuulku waa walaaleeyey labalabo iskugu daray muhaajiriintii ansaarta isu walaaleeyey aayadda dambe intaynan soo deginna waa isdhexli jireen ninka muhaajirka ninka ansaarigaa dhexli jiray walaalkii ansaariga muhaajirigaa dhexli jiray wahaa kada yani bacduhum wliyaau bacdin fi lmunaasarati iyo wa fi lirhiba owliyay iskugu yihiin w marka ayb tilmaam wanaagsan baa marka ilaahay ka bixiyeen wladiina marka qola waa kuwaas waa kuwii soo hijrooday waa way islaameen way soo hijroodeen wasfigii iimaanka iyo wasfigii hijraday heleen kuwana nusradii baa yeeleenoo waa soo dhoweeyeen kuwa ayagaa owliye isu ah waaladiina kuwii aamanuu rumeeyey oo iimaanka laga helay walam yuhaajiruu aan soo hijroonin maa lakum malihidin idinka oo idinma sugnaanin min walaayatihim kuwa nusradooda u gargaarkooda min shay-in waxba idinkagama sugnaanin inaad kuwa u hiilisaan oo gargaarkooda waxba idinkagama sugnaanin idinkagama aha xataa intii yuhaajiruu ay kasoo hijroonayaan ilaa ay hijro maka kasoo ama meeshay joogaan ka imaanayaan madiine ay rasuulka u imaanayaan nusradooda iyo walaayadooda iyo waxba kuma lihidiin idinka ayb sinfi saddexaad waa kuwaan marka waa kuwo iimaankii laga helay laakiin maxaa laga waayey hijrada ama makay iska joogaan ama intay islaameen ayay baadiyahooda iska degan yihiin waa acraab reer baadiyo aan markaa nebigii iyo usoo hijroonin xaggiisa kuwaas marka waxaa le iimaankooda looma diidin muslin maaha waa gaalo lama dhihin kuwaas iimaankooda waa loo daayey laakiin nusro iyo hiil idinkuma lahan kuwaas ayb walaayadan marka maa lakum min walaayatihintan walaayadan la anfinaayo alwalaayat lmanfiyatu hunaa qiila wilaayat lmiiraahi khaasatan waa dhaxalka wilaayada dhaxalka ku saabsan bis waayaan la yihi ibnu cabaas iyo jamaaca min asaxaaba ayaana sidaa laga wariyey u fiirsa meesha marka maa lakum min walaayatihim min shay-in walaayada la leeyahay waxba idinkuma laha waa dhaxalka marka qof hadduu soo islaamo ee uu markaa uunan soo hijroonin baadiyihiisa iska joogo ku kale oo walaalkiis ahoo muhaajiri ama yacnii mid kaloo isaga la dhashay nasab ahaan ou hijroodo ou maka yacni madiine u hijroodo mid ansaariya lala walaaleeyo ninkaa muhaajirigaa hadduu dhinto ansaarigaa dhexlayo ee ninkaan aan soo hijroonin hebelow kaale walaalka ayaa dhintay dhexalkiisaa lagu siinaa la dhihi maayo walaayada marka la anfinaa walaayat lirthi waa midda miiraadka weeyaan ibnu cabaasaa laga wariyey jamaaca min asaxaaba bacd alculamaana waxay dhaheen hiya fii jamiici alanwaac walaayada nooc kastaba almuwaalaatu min almiiraahi waalmucaawanati waa kaalmada hiilka iyo dhaxalka labadaba waa soo gelay baa la yidhi taasaanaad moodaa in marka ay aada u xoog badan tahay ayb oo sheekh maxamed ilamin ishanqiiti wuxuu leeyahay wataxqiiqu annahaa caamatun waa caam ma gargaar idinkuma laha kuwaas waay ilaa ma stuniya minhaa wixii lasoo reebay aayadda ay ku imaanaya maahan wixii lasoo reebayna waa maxay hadday nusro diineed idinkaga baahdaan hiil diineed u hiiliya ilaa ciddan idin sheegi doono maahani sinfi saddexaad waa marka kana waaladiina kuwii aamanuu rumeeyey walam yuhaajiruu aan soo hijroonin maa lakum idinku malihidiin min walaayatihim nusradooda iyo hiilkooda min shayin ay shay-un waxba kagama lihidiin xataa intii yuhaajiruu ay ka hijroonayaan ilaa ay ka soo hijroodaan wain istansaruukum hadday idin gargaar weydiistaan oo hiil ay idinka dalbaan fi ddiini diinka dhexdiisa ay hiil idinkugu dalbaan ama diinka shanigiisa ay idinkaga hiil dalbaan fa calaykum falwaajibu shayga waajibkaa calaykum korkiina waajibka ku ah annasru waa gargaar inaad u gargaartaan haddayba diin hiil yacni kaalmo diineed hadday idin weydiistaan waxaa waajib idinku ah inaad u gargaartaan ilaa calaa qowmin qolo korkood ma ahane oo idnan uga gargaaraynin qolada oo beynakum idinka iyo wa beynahum iyaga mithaaqun heshiis adag oo idinka dhexeeya ma ahane yani hadday qoladaa idin yidhaahdaan war muslinaan isku nahay war muslimow noo hiiliya qoladan nooga gargaara islaamnimo darteed waad u hiilinaysaan ilaa hal qolo maaha qolada ay ishayaan ama isdilayaan hadday yihiin qolo idinka iyo ayaga heshiis idinka dhexeeyo ugu kaalmeymaysaan yani gaalo idinka iyo ayaga heshiis idinka dhexeeyaa jiraan kuwaan aan soo hijroonin iyo kuwaasaa dagaalamaya gaaladaas kuwan waa idiin soo qayliyeen ma u hiilinaysaan waayo inay meeshaan soo maraanay ahayd hadday hiil rabaan heshiiskii inay dhanka nebiga intay gadaal kasoo maraan ay madiino yimaadaan ay soo hijroodaan oo dadkaas muslimiintaa wax la qabaanay ahayd maadaama iyagu ay gooni iskaga soocmeen ma looga hiilinayo qolo heshiis lala qabo laakiin meeshaa maxaa ku duuban qolo heshiis uunan idinka dhexaynin oo gaalo ah iyo ayaga hadday ishaayaan islaamnimana gargaar idiin warsadaan waa ka celinaysaan meeshaa marka macnahaasaa ku jira macnaha aayaddana markaa dee waqti hijradii rasuulka iyo xilligeedii iyo waaqiceedii ama marka uu jiro xaalad sidaasoo kalea ay jirto ha laakiin maanta haddaad fiiriso waaqica muslimiinta inta dowlado loo qeyb qeyb shay ayaa gaalada marka yacni burjuwaasiyadda wado waxay isticmaalayaan marka mid mid bay rabaan inay u cunaan midda ay cunayaan marka ay rabaan markaas inay cunaan maahane kuwa kale waxay leeyihiin heshiisaa naga dhexeeya kuwaasay marka burburinayaan kuwa kale marka waay waxay rabaan marka inay heshiis ahaadaanoo kuwaan aynan usoo helin haddii la yidhaha war waddankan dhibaa lagu hayaa waddamadii kale deriska la ahaa ee muslimiinta may u hiiliyaan kuwii kale waxay leeyihin maya annaga iyo gaalkan dagaalama ay isdagaalayaan nagama dhexeeya dagaal heshiisaa noo yahay qaaraa marka dadka bacdinaasa aayaddan soo deliishanaya haddii qaabkaas loo shaqeeyo marka dagaalkii qeybba inuu meel ku cuno soo ma imaanaysa markii hore uu ku kala qeybiyey meelaad dhabarka saarta ma qabtid dalalkii islaamka midnimo kama dhexayso looga cabsado kama dhexayso marka marka horena waa kala qeyb qeybiyey markaan dambena tartiib tartiiba u cunaa marka aayaddu waxyaabahaas daliil ma looga dhiga karo marka waayo mafsado heerkaas gaartay in ilaahay aayaadkiisa ay mafsadadaas ay xoojiyaan ama ay taageerto ma dhacayso waxyaabahan qaarkood marka sidaas ma aha bacdi nnaasna dadka qaarkood heshiisyada ay sheegayaan sharcan marka la fiiriyo wax heshiis maba ahanba marka alla wuxuu leeyahay taasuu marka rabbi wuxuu leey ilaa calaa qowmin baynakum wa baynahum mihaaqun maahn wallaahu alla bimaa tacmaluuna waxaad samaynaysaan basiirun mid arkid badan waa alla waaladiina kuwii kafaruu kufriyeyna bacduhum qaarkood wliyaau bacdin qaarka kale awliyadoodii waay hil iyo ho iyo garab iyo gacalay isu yihiin meeshaa marka waxaa laga qaatay noocay rabaan gaaladu ha ahaadaan waa isdhexli karaan mar haddii wli bacduhum awliyaau bacdin yahuudiga nasraaniga waa dhexlaa mushriga yahuudi waa isdhexlayaan leanna kulluhum kufriga midaynayo waana sida alimaamu shaafici ou qabo ilaa tafcaluuhu ilaa tafcaluuhu waa in shardiya ah iyo laa naafiya ah meeshaas marka macnuhu wuxuu noqonayaa ilaa tafcaluu haddaydnan samaynin hu kaas haddaydnan samaynin munaasaradaas damiirkaa marka ilaa tafcaluuhu muxuu noqonayaa ilaa tafcaluu haddaydnan samaynin hu mu'miniintaa inay isu gargaarto qaarkood qaarka kale ay garga ay u hiiliyaan gaaladuna ayaga laysraaciyo oo iyagu markaa qaarkood qaarka kale ou hiil u yahay sidaa haddii aydnan samaynin oo aynan sidaa ictiqaadinin camalkiinuna uusan saas noqonin takun laga helee fil ardi dhulka dhexdiisa fitnatun laga helee fitno iyo fasaadun fasaad fasaadka oo kabiirun weynin badan aayaddan marka allah wuxuu leeyay gaalada qaarkood qaarka kale waa waxay u yihiin hiil iyo gacalay isu yihiin meeshaas marka ilaa tafcaluuhu ay ilaa tafcaluu dalika aladii dakarnaa waxa aan soo sheegnay haddaydnan samaynin oo waa maxay waxaa lasoo sheegay min muwaalaati bacdikum libacdin idinka mu'miniinta inaad gacal isku noqotaan ayb oo gaaladiina aada gooni marisaan sidaa haddaydnan samaynin takun tuujad la helee fitnatun fitno fil ardi dhulka korkiisa fitno laga helay fitnadaa marka waxay ku macneeyeen alfitnatu quwat lkufri kufrigu inuu xoogeysto way wlfasaadi walfasaadu lkaiir walfasaadu fasaadkuna waxaa weeyaan buu yihi walfasaadu lkabiiru dacfu lislaam fitnaduna waa in kufrigu xoogeysto fasaadka weynna in islaamku daciifo dii la kale aqoon waayo mumayizaad gaalkay muslimka wax kala soocaa dii la waayo oo ay isdhex galaan oo qaarkood wala welihii alwalaa walbaraa ou dhumo meeshaasi marka fitno iyo fasaad weyn baa dhulka korkiisa ka xasilaya oo ka imaanaya waana midda maanta jirtaba oo aan arkayno haddii macna macna alwalaa walbaraa haddii la gara waayo yaa baraa iskale yaa walaa iskale maxaa lagu mutaystaa hiilka iyo ga kalgacaylka maxaa baraa-a lagu mutaystaa waxaasoo dhan haddii aan la garanin oo dadka la yidhaha isku mid waayo gaalka iyo muslimka ha isdhex galaan oo yacnii ha isku dhex jiraan faariq iyo yaan waxba loo yeelin haddii la yidhaahdo gaalnimadaa xoogeysanaysa islaamkuna waa daciifa aayaddu say tilmaamaysa damiirkaa marka madkuurkii lasoo sheegay ayuu u laabanaa waaladiina kuwii aamanuu rumeeyey wahaajaruu hijrooday wajaahaduu jihaaday fii sabiili illaahi ilaahay jidkiisa dhexdiisa ku jihaaday iyo waladiina kuwii aawow dumay wanasaruu u hiiliyey u gargaaray ulaa-ika kuwaada hum iyaga ayaa almu'minuuna mu'miniintii a xaqan dhabnimo ayb lahum waxay leeyihiin maqfiratun dembi dhaaf iyo warisqun risqi risqiga oo kariimun weynim yacni kariimun wanaag aada u wanaagsan aayaddanna muhaajiriin iyo ansaar oo saxaabadu ka koobnaayeen sidooda badan inay aada iyo aada u qiimi badnaayeen oo dad wanaagsan ahaayeen oo ilaahayna u yaboohay dembi dhaaf iyo janno risqiga wanaagsan waa janno aayaddan marka shiicada yar ama raafidada saxaabada rasuulka kufriga inay gaaloobeen ka ictiqaadsan khaa-innimada ka khiyaanada u nisbeynaayo oo iyaga buqdiga iyo nacaybka u qabo aayaddan ay kasoo horjeedaan aayaddan ayay markaa yacnii mabda-ooda uu ka hor imaanayaa saxaabada in la gaalaysiiyo gaalo loo aqoonsadana waa kufri waayo qur-aankiio la beeninaayo waay ilaahay wuxuu leeyahay ulaa-ika hum lmu'minuuna xaqan iyaguna waxay leeyiin maya mu'miniin maa gaalo waayo say gaalo ku noqdeen markaan mu'miniin waa ahaayeen laakiin markuu nebiga dhintay kadib ayay gaaloobeen bay ku leeyihiin ee ilaahay inay gaaloobayaan soo ma ogaa lahayn le qur-aankan alla wuxuu ugu talagalay weligiis in la akriye hadduu ku og yahay in ay xumaanayaan maba ammaani lahayn ilaahay marka ammaantan qur-aankan weligiis jiraayo ilaa an yarita ilaa ilaahay oo ugu talagalo intuu ilaahay uga talagalo maadaama uu jiraayo oo ummadan kuweedii dambena ay akrinayaan qur-aanka dhexdiisa hadduu mu'minnimo ilaahay ugu qiray yani maxaad laga dhegaysanayaa marka dad yacnii shaydaanku uu qalbigooda ku ukumeeyey oo uu markaa yacni cuqdad u geliyey dadkii ugu khayrka badnaa ummaddan ayb kuwaasi marka meeshay taagan yihiin un aayaddan baad ku fahmaysaan halka ay taagan yihiin lahum waxay leeyihiin maqfiratun dembi dhaaf iyo warisqun risqi risqiga oo kariimun aada u wanaagsan waaladiina kuwii aamanuu rumeeyey min bacdu min bacdi alhijrati aluulaa hijradii hore ee lasoo sheegay ka gadaale kuwii rumeeyey bacda alhijra yani hijradii hore ka bacdi goormay ku eg tahay hijradii hore sulxu lxudaybiya ama fatxu maka markii maka la furtay waa kii nebiga yihi laa hijrata bacda alfatxi hijro ma jirto maka markii la furtay kadib sabab liannahaa saarat daara islaami maka waxay noqotay daar islaam yani wel marka ama yani waqtiyadaasba ka bacdi ayb marka min bacdu bacduga marka yani waa darafkaasi waa waa damow ku binaysan yahay mudaaf baa marka la niyeysan yahay mudaaf ileyhi baa la niyeysan yahay qalbiga ku jira marka min bacdu min bacdi tibyaani maa bayantu caddayntayda wixii aan caddeeyey kolkaan caddeeyey kadib kuwii rumeeyey ama hijradii hore ka gadaale kuwii rumeeyey waaladiina kuwii aamanuu rumeeyey min bacdu hijradii hore kadib ama min bacdu bayaaninta uu alla bayaaniyey axkaamtan ka gadaale kuwii iyagu iimaanka la yimidee rumeeyey wahaajaruu hijrooday oo dhulkii gaalada ka hijrooday wajaahaduu jihaaday macakum idinka la jirkiina oo jihaadkiina marka idinla galay fa ulaa-ika kuwaadaas minkum idinkay idinka mid yihiin fi lwilaayati xagga walaayada ilaa awel kuwaas waxaa la yidhi maa lakum min walaayatihim min shay hadday marka hijro yimaadaan oy soo yacnii ay hijradii la imaadaan oo idinla jihaadayaan kuwa idinka idinka mid yihiin fa ulaa-ika minkum fi lwilaayati wa ulul arxaami qaraabada kuwa u saaxiibka ah dhow ah bacduhum qaarkood owlaa bibacduhum qaarkood owlaa ku dhowaansho badan waayo bibacdin u dhowaansho badan qaarka qaarkooda kale fii kitaab illahi fii xukmi kitaab illahi ilaahay kitaabkiisa xukunkiisa dhexdiisa in allaha alla bikulli shayin shay dhammaantii caliimun kii ku cilmi badan wa qeybtaanna marka waxaa lagu nasakhay xugun hore u jiray ee ahaa muhaajir iyo ansaari marka laysla walaaleeyey waa isdhexli jireen aayaddan markay soo degtay wa ulul arxaami bacduhum awlaa bibacdin fii kitaabillaahi markaa dhaxalkii waxaa loo celiyey qaraabanimada maxaa soo haray marka hiilkii iyo gar isgarabsigiina meeshiisuu taagan yahay oo mu'miniinta marka isgarabsi waa isku leeyihiin laakiin dhaxal markay noqoto inta isku dhowaa isdhexlayso wa ulul arxaami qaraabada kuwa u saaxiibkaa bacduhum qaarkood owlaa yacni ku ku haboonaansho badan oo u dhowaanshiyo badan waayo bibacdin qaarka qaarkooda kale fii kitaab illahi fii xukmi kitaab illaahi ilaahay kitaabkiisa xukunkiisa dhexdiisa in allaha alla bikulli shayin shay dhammaantii caliimun ku ku cilmi badan w hada aakhiruhu wallahu aclam sala allahu waslama calaa nabiyina muxamedi waaalihi waasxaabih